amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan sheekh mowlabi hibatullah akhunzaada ayaa soo saaray bayaan hambaliyada ciidulfidri mubaarak ku saabsan kaasoo ku socda guud ahaan muslimiinta caalamka si gaar ah shacabka muslimka ah ee reer afghanistan furfurasho kadib waxa uu amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan ku bilaabay hadalkiisa waxaan si kal iyo laab leh munaasabadda ciidulfidril mubaarak ugu hambaliyeynayaa dhammaan walaalaha reer afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka allah waxaan weydiisanayaa inuu idinka aqbalo soonka qiyaamka sadaqada cibaadaadka dadaalada iyo dhammaan acmaasha wanaagsan ayuu yidhi sheekh mowlabi hibatullah isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu yidhi amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan walaalaha muslimiinta kaalay aan cusboonaysiinay ballanqaadka aan la galnay allah ee ah inaynan ku caasinin islamarkaana raacaynin shayddaanka sidoo kalena u hoggaansamayna shareecada allaah oo aanu ku noolaanayno nolosha addoommada allah ee saalixiinta ah muslimiinta afghanistan ayuu dareensiiyey mowlabi hibatullah nicmada weyn uu allaah ku manaystay taasoo aanay haysan jirin sannado ka hor waxa uuna ku booriyey inay allaahu mahadiyaan kuna dadaalaan inay ehel u noqdaan nicmadaas walaalaha muslimiinta ee sharafta badan ciidda waxay uga dhigan tahay muslimiinta farxad kulan cibaado iyo habdhaqan wanaagsan ciidulfidriga waxa uu alla siinayaa muslimiinta ajarka soonka allahna wuu ka raali noqonayaa munaasabaddan awgeedna muslimiintu way farxaan hambalyada ciidda ayayna isdhaafsadaan walaalayaal waa nicmo weyn inaan maanta ku dabaaldegayna jawi nabad iyo farxad ah waqtiyadii dhowaa xilligan oo kale janaasaad ayaan raaci jirnay waana la duqayn jiray guryaha ayaana loogu soo geli jiray iyadoo xabsiyadana loo kaxaynayo maantase allah fadligiis waxay maanta noqotay maalin nabadeed iyo dabaaldeg ee aan alla ku mahadino dhammaanteenna aana ilaashana nabadda iyo liibaanta shuhadadii nafta horeyna aan ugu ducayno inuu allaah ka aqbalo ayuu yidhi amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan sheekh mowlabi hibatullah walaalahayga muslimiinta ahow muslimiintu waa hal jasad oo kale oo waxa ay wadaagaan xanuunka iyo murugada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlaya gacaltooyada iyo isku naxariisashada dhexdooda ah waa tusaalaha hal jasad oo kale haddii xubin ka mid ah bukoota jirka oo dhammi ayaa la qaybsanaya dhafarta iyo soo jeedka kulammada ciidda waxa ay dirayaan fariin ah midnimo wadajir iyo isku soo dhowaansho waxayna baraysaa ciidda inaan ku faraxno farxadaha muslimiinta lana murugoonno muslimiinta haddii muslim dhulka guudkiisa ku nool ay dhibaato la soo daristo waxaa waajib nagu ah inaan dareenno xanuunkaas oo aan la qaybsanno murugadaas ayuu yidhi amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan oo soo diray fariin hambalyada ciidda ah oo ku socota guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan shacabka afghanistan wuxuu sii yidhi isagoo sii hadlaya shacabka afghanistan waxay sannado badan ku qaateen dagaallo iyo colaado maantase alla mahadii waxa uu allena siiyey fursad weyn oo aanu ku midoobi karno marka fursaddan aan ka faa'iidaysanno midnimada iyo walaaltinimada dhexdeenna ahna aan xoojino labadaas arrin oo ah sirta ku jirta guusha iyo sharafteenna aadna aan uga digtoonaanna shirqoollada cadowga nidaamkeenna islaamiga ah iyo xaakimiyadda shareecadana aan ka difaacno fagaaro weliba reer afghanistanna aan ku ilaalina harka maamulkaas islaamiga ah allah casa wajalla wuxuu yidhi وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
alla ayaa ku mahadsan amniga afghanistan wuxuu ku yimid fadliga allah intaas kadibna dadaalka mujaahidiinta imaarada islaamiga shacabkeennana waxa uu maanta ku noolaanayaa amni ballaaran midna waa inaan ogaannaa amnigu waa hadiyad rabbaani ah oo keensanaysa in si joogto ah looga mahad celiyo allah wuxuu yidhi وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير amiirka imaarada islaamiga ee afghanistan waxa uu fariintiisa ku soo hadal qaaday kaalinta maxaakiimta islaamiga iyo waajibaadka diineed ee saaran wuxuuna yidhi imaarada islaamiga waxay amar ku siisay dhammaan maxkamadaha inay hirgeliyaan shareecada islaamka iyagoo bidhaansanaya madhabka xanafiyada allah casa wajalla wuxuu leeyahay وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون aayad kalena wuxuu allah ku yidhi ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون marka maxkamadaha imaaradda islaamiga waxaa saaran inay dhaqangeliyaan shareecada islaamka oo ay oogaan xuduudda allah casa wajalla kani waa hadafka ugu weyn ee jihaadkeenna iyo nafurkeenna ayuu yidhi amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan waxa uu soo hadal qaaday hogaamiyaha imaaradda islaamiga dadaalka ay wadda wasaaradda faridda macruufka iyo reebidda munkarka ee dalka afghanistan waxa uuna yidhi wasaaradda al amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waxa ay la dagaalamaysaa dhammaan noocyada fasaadka ee ka jira dalka afghanistan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور allah wuxuu kaloo yidhi كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ragga ka tirsan wasaaraddan waxay ku dadaalayaan islaaxinta dadka tallaabooyinkeedana waxaa ka dhashay inay yaraadaan munkaraadka in la cirib tiro noocyada fasaadka oo idilna waa ahdaafta ugu waaweyn ee maamulka islaamiga dhammaan laamaha kala duwan ee imaaradda islaamiga ah iyo shacabka waa inay taageeraan shaqada wasaaradda al amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar si looga hortago fasaadka loona cirib tiro si bulshadeenna u noqoto mid ka maran fasaadka iyo fitnada oo aanay jiilasha dambe ee imaanaya baylaha ugu noqon afkaarta haddaamada ah iyo dhaqannada xun ee liita ayuu yidhi sheekh hibatullah amiirka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan culimmada waxaa iyaguna mas-uuliyad ka saaran tahay inay ka shaqeeyaan sidii loo sixi lahaa caqiidada dhallinyarada munkaraadkana loo joojin lahaa waana inay fuliyaan go'aanadii ugu dambeeyey ee aan soo saarnay kuwaasoo ka dhan ah caadaadka iyo taqaaliidda liidata mu-asasaadka waxbarashada ee imaaradda islaamiga iyagana waxaa waajib ku ah inay ihtimaam gaar ah siiyaan islaaxinta caqaa'idka iyo afcaasha dhammaan majaalaadka waxbarashada waana inay beddelaan manaahijta ka hor imaanaysa shareecada islaamka jiilka soo koraya iyo dhallinyaradana ku barbaariyaan tarbiyo wanaagsan ayuu yidhi amiirka imaaradda islaamiga ah marka laga yimaado horumarka diineed ay ku tallaabsadeen reer afghanistan waxa uu amiirka imaaradda islaamiga sheegay in dalku ku tallaabsaday horumar dhanka maadiga ah iyadoo la fuliyey mashaariic ballaaran oo muhiim u ah shacabka imaaradda islaamiga ah waxa ay dadaallo ballaaran ku bixisay fulinta boqolaal mashaariic horumarineed ah oo isugu jiro kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar iyadoo ujeedku yahay in la xaqiijiyo horumarka iyo dib u dhiska dalka in la hagaajiyo laamiyada isku xira gobollada dalka in la horumariyo ganacsiga iyo waxdhoofinta alle mahadiina waxaa xaqiiqoobay horumarro wanaagsan maadaama ay bilowdeen fulinta mashaariicda soo saarista macaadinta iyo khayraadka waxaa hoos u dhacaya dadka baagamuudada ah tallaabooyinkan waxay waajib ka dhigayaan inaan si hufnaan iyo daacadnimo leh usii laba jibaarno shacabkuna waa inuusan rumaysanin warbixinada ay soo saarayaan hay-adaha sirdoonka iyo kuwa danaha gaarka leh ee tilmaamaya in xaalado fakhri iyo dhibaatooyin dhaqaale dalka ka jiraan allah wuxuu yidhi الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم mar kale wuxuu allah yidhi
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم dhanka kale waxa uu amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan sheegay in imaaradu doonaysa in caalamka islaamka ay la samaysata xiriir wanaagsan oo ku dhisan walaaltinimada islaamka isagoo sidoo kale sheegay inay doonayaan in caalamka intiisa kalena la yeeshaan xiriir jaangoyntiisu ay leedahay shareecada islaamka bayaanka hambaliyada ciidda ee ka soo baxaya amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan waxa uu ku soo hadal qaaday qadiyadda filistiin isagoo ka hadlaya waajibka diineed ee muslimiinta ka saaran waxaan cambaaraynaynaa duqaymaha iyo weerarada kayaanka sohyuuniga ah uu ku haya shacabka dulman ee filistiin waxaana u aragnaa inay tahay dulmi weyn iyo cudwaan waxshi ah caalamka islaamka waxaan u soo jeedinaynaa in inta karaankiisa ah difaaco filistiin si ay ugu suuro gashay inuu soo ceshado shacabkan xuquuqda ka maqan oo uu isaga dulqaado dulmiga kaga imaanaya sahyuuniyadda allah wuxuu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً
gebagabadii waxa uu bayaanka ka soo baxay amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan ugu baaqay dadka ladan inay maalmaha farxadda ciidda hilmaamin walaalahooda fuqarada ah mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan muslimiinta waxaan allah idiin weydiinayaa ciid amni iyo liibaan leh iyo in maalmaha ciidda aad eheladiina kula qaadataan farxad iyo wanaag dhammaantiinana waxaan idinka codsanayaa inaad iigu soo ducaysaan salaax iyo toosnaan kutubta fiqigana waxaa ku yimid inay waajib tahay in imaamka loo duceeyo sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad ugu ducaysaan dhammaan mas-uuliyiinta imaaradda islaamiga toosnaan sabar dulqaad hirgelinta shareecada islaamka u adeegidda dadka muslimiinta ah si guudna waxaad ugu ducaysaan muslimiinta aniguna waan idiin soo ducaynayaa